intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanaya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadcaado
sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin
intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen waxyaabaha caawa aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doono haddii allaha awoodda liho oggolaado waxaa ka mid noqon doona idina aad ku maqli doontaan inta barnaamijku uu hawada ku jiro rabbi naxariista jannaha ka waraabiya waxaa dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde kadib markii uu haleelay caabuqa coronavirus waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda liho oggolaado taariikhda nuur cadde oo kooban inta barnaamijku uu hawada ku jiro geerida ku timid ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ee nuur cadde waxaa ka tacsiyadeeyey madax iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soomaaliya iyo madaxda haatan haysa talada dalka sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo faahfaahinno iyo saaxiibyaal falanqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa inta barnaamijka uu hawada ku jiro soomaalida ku nool dalka norway ayaa la xaqiijiyey inay galeen liiska dadka ugu badan ee uu haleelay caabuqa coronavirus xilli wadamada caalamka ay la daalaadhacayaan xaaladda caabuqa covid haddaba waa sidee xaaladda soomaalida ku nool magaalada qoslo ee dalka norway dadkaas waxay ii sheegeen in tirada soomaalida ay aada u badan tahay nambarka saxda lama ogo laakiin markii loo fiiriyo shaksiga oo waraysiga aan berita la yeelan doono wuxuu ii sheegay in tirada aad u badan tahay ayna u badan tahay dadka da-da yar ee soomaalida wadamada carabs ay ku xigaan asoona kala saarin wadanka carab marka la dhabo bakistaana soo geli karto eshiyana siiri badanaa degan iraaqi badanaa degan marka marka ajaanibta markii loo fiiriyo
oo waraysiyo aan la yeelanay ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada oslo ee dalka norway waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaalinta barnaamijku hawada ku jiro wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in dalal hor leh oo caalamka ah ay cafiyeen deymo ay ku lahaayeen dalkeenna soomaaliya kadib dadaallo ay samaysay dowladda haatan jirta falanqayn iyo faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka maaliyadda ayaa ka warbixiyey ee shir uu la qaatay wadamo ee ku midaysan paris club oo ay xubno ka yihiin wadamo badan oo caalamka ah islamarkaana laga cafiyey deymo lagu leeyahay soomaaliya falqayn ku saabsan ayaan saaxiibayaal gudageli doonaa baarlamanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay doorteen gudoomiyaha baarlamanka iyo labadiisa ku-xigeen xogo ku saabsan ayaa idinla socodsiin doonaa inta barnaamijka oohada ku jiro kalamaan iyo waxaad maqli doontaan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi
intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn kulan wacan oo wanaagsan mar kale saaxiibayaal waa habeennimo arbaco ah khamiisina ay soo gelayso taariikhdu waxa ay dul hoganaysaa kowda bisha abriil sannadda labaatan labaatan aynu ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ee nuur xasan nuur cadde ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya waxa uu kasoo qayb qaatay dadaaladii horumarineed ee dalka iyo maqaamka haatan ay soomaaliya taagan tahay oo uu qeybka ahaa waxaa la sheegay inuu jiray ee siddeetan iyo dhowr sano islamarkaana uu haleelay caabuqa covid nneteen oo haatan dunida aada ugu baahaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya taariikhdiisa waxaa inoo soo koobaya ee qoraa cabdicasiis xildhibaan oo isagu in badan yaqaanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cabde eebahi naxariistii jannaha siiyo wuxuu ka mid ahaa xubnihii ugu muhiimsanaa taliskii ciidanka booliska soomaaliyeed sida aan horay u sheegay wuxuu ka gaaray darajada gaashaanla sare wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuu taliya ku-xigeen ka noqday xafiiska qeybta guud ee ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale wuxuu madax ka noqday xafiiska qeybta siyaasadda iyo abaabulka taliska ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale wuxuu qeyb ka ahaa xiriirka caalamiga ah ee booliska soomaaliyeed ay la leeyihiin ururka booliska adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano interpol saraakiisha iyo dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin in corneyl nuur xasan xuseen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya uu ka mid ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka maamul wanaagga u sameeyey ciidanka booliska soomaaliyeed wuxuuna sanadihii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii ahaa madaxa xafiiska tababarada iyo qorsheynta ee taliska ciidanka booliska soomaaliyeed sida la wada og yahayna tayada ciidamada booliska soomaaliyeed waxay ahayd mid ku dhisan aqoon iyo iyo maamul wadaag kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii allaha u naxariistee nuur xasan xuseen wuxuu noqday wuxuu markii uu kasoo noqday dalka talyaaniga oo uu halkaas ugu maqnaa tababar muddo laba sano ah oo ku saabsan culunta takhasuska baarista canshuuraha iyo shuruucaha shuruucda caalamiga ah waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada dalka oo in badan oo shacbiga soomaaliyeed iyo madaxda maanta jirta aanay warbad ka hayn
waayahay hadalka aad dhegaysanayseen wuxuu ahaa cabdicasiis xildhibaan oo ah qoraal soomaaliyeed islamarkaana ka faalloonayay arrimaha ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde oo maanta ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska ee ra-iisul wasaaraha waxaa ehelkiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey geerida ku timid qaar ka mid ah madaxdii hore ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin haatan xilal haysa madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed haatanna ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu ka tacsiyadeeyey geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحرست ولالك نور حسن حسين رئيس وزاري هراء دولة توفجيغا وكبير يودي ساكي دلك إنجليزكا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدين إن نحرستيس إنه قليو جنة في الدوسنة أوجيو قبرقيس إلهي واسعيو أننا قداشيس إلهي نفذنين ahalkiisa iyo qaraabadiisana ilaahay oo mataqaanaa waxaan rabaa waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo marka ugu horreysa ahalkiisii iyo qaraabadiisii saaxiibadiisii iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan anoo ku hadlaya magacayga magaca qoyskayga iyo magaca madasha xisbiyada qaran waa meel loo wada socdo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariista jannaha siiyo runtii ra-iisul wasaaraha aniga waxaan kasoo wada shaqeynay arrintii dib u heshiisiinta oo ka dhacday dalka jabuuti runtii waxau ahaa nin aad i aad u qiimo badan nabadda aada u jecel runtii maskaxdiisuna aaday u ballaaran tahay go-aankii wanaagsanaya oo ka qaatay arrimaha dib u heshiisiintana ay keeneen in lagu guulaysto inay noqoto dib u heshiisiintaas mid mara dhasho ah maantana runtii qayb weynka ah dowladnimada maanta la haysto marka ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro dabcan xilaalka uu soo qabtay waa kala duwanayeen waxaan u malaynaa wuxuu kasoo bilaabay wardiya faransa kadibna booliska kadibna maxaan ku idhaahdaa bisha cas ee soomaaliya marka xilalkaas kala duwan oo soo qabta runtii ammaan waxaan ahayn anigu kolley kuma maqlin intii dowladda t f c aan joogana wada shaqaynay waxuuna ahaa safiirkeenii dalka talyaaniga iyo islamarkaasna euda waxa uu soo qabta dalkan shaqo wanaagsan marka waxaan rajaynaynaa in uu noqdo tilmaan iyo runtii xasuus wanaagsan oo qaranka soomaaliyed ay mar walba xasuustaan mar kale waa u tacsiinana ahalkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad iyo aad aa umahadsan tihiin waxaan rabaa wax yar inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto cudurkan hadda socda oo coronavirus dad badan oo soomaaliya oo ku dilay dalalka reer yurub gaar ahaan marka waxayna u muuqataa in dadka soomaalidu aysan u hoggaansamin awaamiirta iyo talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo marka waxaan codsanayaa dadka soomaaliyeed talooyinka caafimaad inay u dhaganuglaadaan waana wax diintu nafarayso cudurkan wuxuu la mid yahay cudurka daacuunka ayuu la mid yahay nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu furay dadka muslimiinta ah haddii cudurkaasu dilaaco qof walba meesha uu joogo inuu joogo qof cusub uusan soo gelin qof joogana meesha inuusan ka bixin marka dad badan oo dhahayaan arka ilaahay hala tala saarto marka waxaa jira waxa la yidhaha tawakul iyo tawaakul tawakulka waxa waaye in aad la timaado wixii ilaahay ku faray oo dadaal ah tawaakulkana waxa waaye inaadan la imaanin marka dadka soomaalida qaarkood waxay dadka ugu yeeraan waa tawaakul diintuna ma ogola haloo hogaansamo awaamirta caafimaadka ee idin siinayaan dadka caafimaadka ku takhasusay aad iyo aad oo mahadsantihiin waxaan rajaynaa waxaan ka baryaa ilaahay subxaana wa tacaala cudurkan inuu ka qaado dadka soomaaliyeed dhammaan guud ahaanna adduunka oo dhan aad iyo aad oo mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa waxa uu isna ka tacsiyadeeyey geerida ku timid allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maanta oo ah maalin arbaco ah kowda bisha abriil sanadka labada kun iyo labaatan waxaa ummadda soomaaliya soo wajahday geeri naxdin leh oo ka dhacday magaalada london cariga ingiriiska kadib markii uu saaka waaberigii geeriyooday allah u naxariistay ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cabde oo ku bukay waayahan dambaba magaalada london waa geeri naxdin leh waa geeri runtii taabatay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen kama dhiman oo kaliya xaaska iyo caruurta iyo qoyska iyo ehelada ee wuxuu ka dhintay ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan leenahay jannada allah ka waraabiyo marxuumka samar iyo iimaanna allaha ka siiyo faamliga ay ugu horeeyaan xaaska iyo caruurta ehelada qaraabada asxaabta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo uu xilal kala duwan usoo qabtay qaranka soomaaliyeed oo ugu dambeeyey xilkii ra-iisul wasaaraha ee uu hayay bishii novembar labadi kun iyo toddobadii ilaa bishii january labadi kun iyo sagaal ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen wax badan bay ku xusuusan doontaa ummadda soomaaliyeed taasidaanu waxay ku socotaa marxuumka iyo dhammaan mas-uuliyiinta ama shacbiga soomaaliyeed ee ku geeriyooday habab kala duwan haba ugu dambeeyaano kuwa ku geeriyooday cudurkan dilaaga ah ee caalamka oo dhan jahawareeriye ee coronavirus dhibaatadaas iyada ah waa mid adduunka aan la wadaagno laakiin xanuunka geeridaasi leedahay waxay u gaar tahay ummadda soomaaliyeed nuur xasan xuseen taariikh iyo sumcad iyo sharaf ayuu ku lahaa ummadda soomaaliyeed dhexdeeda markuu da-da yaray wuxuu kasoo bilaabay ciidamadii la ohan jiray waardiya finansa ayuu shaqo ka bilaabay waxaa ku xigay inuu ciidanka booliiska soomaaliyeed ku wareegay darajo sarana ka gaaray kulliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeedna uu ka baxay xilal kala duwanna uu ka soo qabtay dowladdii dowladihii kala dambeeyey ilaa dowladdii militariga ahayd ee soomaaliyeed markii qaranka soomaaliyeed burburayna wuxuu shaqo ka bilaabay hay-adaha samafalka isagoo muddo dheer ka ahaa xogeeyo guud ururka bisha cas ee soomaaliyeed ugu dambeyntiina waxgalkiisii ama adeegii bulshada soomaaliyed ee qaranka soomaaliyeed uu haya wuxuu ku gebagabeeyey inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare horseeday arrimo aada iyo aada u fara badan oo ay ka mid tahay dib u heshiisiintii uu ku guuleystay sanadkii labadi kun iyo sideed ee akhirkiisi mar kale ayaan leenahay jannadii allah ka waraabiyo samar iyo iimaanna allaha naga wada siiyo waa la qaybsanaynaa faamliga xanuunka iyo murugada ay leedahay tacsiin noocaan oo kale ah waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare qaran ahaan inuu mudnaa ama mudan yahay habmaamus uu leeyahay mas-uul qaran ee gaaray darajada ra-iisul wasaare ama madaxweyne sidii caadaduba noo ahaan jirtay oo loo habmaamusi jiray habmaamuska qarannimada iyo shacbiga soomaaliyeed uu ku leeyahay magacooda waxaan u daynaynaa dowladda maanta talada haysa oo habraac horena jiro oo sharci ah sida loo habmaamuso madaxda qaranku markay geeriyoodaan iyadoo la ogyahay in adduunyadan laga wada tegayo aakhiro noo wada dambayso xurmada uu qaranka ku leeyahay xurmada uu shacabka soomaaliyeed ku leeyahay waxaan aaminsanahay madaxda dalka maanta ka talisa inay siin doonto sidii horeba loo siin jiro kuwii ka horreeyey kuwa ka dambay doonana haddii alla idma loo siin doono ilaah idankiisa intaas ayaan ku gabagabeynayaa samar iyo imaadaha naga wada siiyo inta ku dadaashay ee sakaraadkiisii iyo tabantaabadiisii u badneedna ilaahay ajarka ka siiyo waalid buu u ahaa walaal buu u ahaa ehel buu u ahaa mas-uul qaran buu ahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si isku mid ah waxay uga tacsiyadeeyeen geerida ku timid allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaana warbaahinta qaranka la hadlay ee madaxweynaha dalka iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta oo xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan markan qaadan doonaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaya islamarkaana ummadda soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya isagoo sidoo kale qiray inuu dadaalo horumarineed oo soomaaliya ay meel ku gaartay haatan ay taagan tahay uu qeyb ka soo qaatay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa naloo xaqiijiyey oo maxamed nuur xasan xuseen noo xaqiijiyey in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde uu hadda ku geeriyooday magaalada london oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus xanuunsanaa xanuunsanaa dalka uk marka hadda dhow ayaanu la hadalnay runtii la oo runtii oo la joogay noo xaqiijiyey inuu nuurcaddi dhintay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dabcan aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo diri doonaan ummadda soomaaliyeed la qaybsan doonaan waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay ra-iisul wasaaraha hore qiimaha leh nin waddanka soomaaliya wakhti dheer u soo shaqaynaya shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay ahaa waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeenu qoyska uu ka baxay nuur cadde ay ku jiraana sabriga iimaan allahayna ka siiyo aad iyo aad baa umahadsantii hagaag saaxiibadayna maqal dhegaysanaya barnaamijkii xulashada waraysyada reediyo cadaado ayaad la socotaan
miyaa kayrkii baa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago kow quwadii allo uruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte Wow.
markana haddii aynu eegno soomaalida ku nool dalka norway ayaa la xaqiijiyey inay galeen liisaska ugu badan ee dadka uu haleelay caabuqa coronavirus xilli wadamada caalamku ay la daalaadhacayaan xaalada covid sagaal iyo toban haddaba waa sidee xaalada soomaalida ku nool magaalada oslo ee dalka norway waxaan xiriir la sameynay eh, maxamed cabdi mayamooge oo ah wariye ka tirsan eh, warbaahinta madaxa bannaan isla markaana ku sugan magaalada oslo oo haatan lasoo sheegayo in ay saameyn ba-an uu ku yeeshay caabuqa covid nteen waxaa xasuusin ah in siddeed iyo labaatankii bishii maarso ayna dhaaftay uu muwaadin soomaaliyeed halka ku geeriyooday iyadoona aas qaran loo sameeyey ee jaaliyadda soomaaliyeedna ay ka wada qeyb qaateen ee kow iyo soddonkii bishii ina dhaaftay ee maarso islamarkaana ay ka qayb qaateen mas-uuliyiin iyo weliba ee xubnaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada oslo maxamed cabdi mayamooge eh, wuxuu iiga warbixiyey isagoo qadka telefoonka magaalada oslo kula xidhiidhay xaaladda soomaalida ku dhaqan halkaa isagoo sidoo kale ii sharaxay habka bal haatan ay wajahayaan eh, dadka ku dhaqan magaalada oslo bismillahi raxmaani raxiim Eh, marka hore eh, xaaladda eh, soomaalida norway degan eh, aaday u ladan tahay eh, oo iska fiican yihiin Eh, walow uu walaac badan eh, uu jiro oo quseeyo xanuunkan macbuuqan eh, coronavirus ama covid nineteen sida loo yaqaano Eh, runtii walwal dhankaas maahan sida kaleeta soomaalida degan norway waa fiican yihiin
Eh, waxaa inta badanna soo gaarayay in muwaadin soomaaliyeed maantay halka aad aas ugu samayseen bal muwaadinka iyo waxyaabaha aad kala socoto xaaladiisii caafimaad iyo markii uu geeriyooday ka hor macaabuqan buu u geeriyooday mise cudurro kalaa jiray bal warbixin dhab ah inaga sii Eh, runtii wallaahi eh, hato aabbahan ama muwaadinkan soomaaliyeed oo gero- geeriyooday eh, wuxuu ahaa eh, shaksi eh, dalka norway aad looga xushmeeyo wuxuu ahaa shaksi magaaladan oslo eh, lagu wada yaqaano Eh, kolley waxaa leeyahay marka ugu horeysa inni la- innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun Eh, ma dhinto waa ilaahay qof walba oo eh, addoona eh, waa wax wada sugaayo waxaan marka hore ehle iyo tacsi ehladiisii iyo qaraabadiisii halkan tacsi uga dirayaa dhammaan eh, eh, intii uu yaqaanay inuu samar iyo imaan ilaah ka siiya asagana jannada firdowso allah ka waraabiyo Eh, marxuumka waa mawd waa naga hoosee caaw Eh, marka u soo laabto eh, arrinta ah eh, horta hore eh, marxuum maxamuud eh, axmed cali faarax eh, bahala la dhihi jiray Eh, nanaystiisa bahalay ku dheeray Eh, nin laga wada yaqaano waa magaaladan oslo muddo badanna deganaa Eh, nin odaya oo aad eh, eh, maxayto bulshada eh, maxayto ay u qadirso Eh, run ahaantii eh, maxayto wax xanuuna eh, aniga shaksi ahaan aan ku ogaa ma jirto markii eh, eh, maxayto aan asxaafad ahaan baarnayna eh, xanuun kaleeta ma jirin Eh, qof iska daa uu ahaa eh, cudurka coronaha ku dhacay eh, qandho saa'ida iyo neefta ku dhigtay eh, waxaa ula cararay eh, maxayto eh, qaybta degdega ama emergencyga sida loo yaqaano waa la karantiina markii cudurka lagu sheego la arkay Eh, muddo meeshuu ku jiro ku xanuunsanaa eh, qof da-ana wuu ahaa Eh, marka xanuunkaas xanuun kaleeto u dheer aniga aan sheegi kara ma jirto Eh, k- waa kolley eheladiisii in la weydiiyey noqonaysaa laakiin sida fakta ama eh, runta aan hayno inuu cudurkan ku dhacay eh, hadda adduunka baahsaday ee coronavirus ama covid nineteen qof da-ana wuu ahaa dadka da-dana eh, markii eh, qandhadiisa eh, meel sare ay gaarto eh, neefta ku dhigto Eh, muddo maalmood waa lala tacaalayay eh, ilaahay xamdi eh, uu soo reysa waayey waktigiisa meesha ku dhammaaday Eh, mm, hatuu eh, ajasiisaana go'day inuu cudurkaa u dhinto ay u qorneyd Eh, dee kolley sidii uu ku dhintay cudurkaana la dilay sida la xaqiijiyo la caddeeyey Eh, waxaan ognahay in caabuqan covid nteen awgii magaalooyin badan oo hadda ay ka mid tahay magaalada oslo ay xidhxidhan yihiin amaba aan la isu socon karin Eh, ka waran bal isu socodkaa saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay soomaalida ku nool halkaa walaahi horta hore eh, saameyn badan oo nolosha caloosha ku yeeshay run ahaantii waxaa la xiray eh, iskuulaadka wadankan oo inta badan eh, dadka degan waalid ay wada bed- badan yihiin oo caruura ay guryaha ku haystaan Eh, shaqadii waalidka aad u batay shaqooyinkii aa yaraaday isku socodkii eh, meelaha eh, maxaato eh, bulshada ay tegi jirtay sida maqaaxidihii kofeeyadii ganacsigii oo dhan waa xiran yahay Eh, run ahaantii eh, dukaamanka keliya oo waxaa furan adeega nolol maalmeedka keliya laga soo gadan karo walow inta badan ba eh, dukaamanka qaarkood aad raashin badan ka helaynin oo eh, inta badan eh, dadka ay raashinka wada daldasheen eh, ayadoo cabsi ay keentay bani ku dhacay dadka eh, darteed Eh, run ahaantii eh, noloshu waa cakiran tahay alxamdulilah mana xumo laakiin dee noloshii shalay aan haysanay oo qurbaha lagu haystay eh, iyo farxaddii badnayd ma jirto Eh, dadka intooda badan eh, banaanka ma wada aadayaan waxaa noogu daran wiigga soo socdo oo inta badan eh, dowladda amarada ka soo baxay eh, in la qaatay ay tahay oo wiigga dambe in socodka aad loo yareeyo eh, la codsaday Eh, maxaatu eh, cabuuqan amaba coronavirus eh, dalka norway stage kaleeto uu geli doonay dhahan Eh, waxay aad ugu roorsan yihiin inay noqdaan eh, sida dalka talyaaniga iyo iyo spain oo qaaradda yurub ka tirsan labada meel ee qaaradda yurub eh, ugu xun eh, cudurkan oo aad u dishooday eh, aad u ugu faafay eh, especially markii loo fiiriyo dalka talyaaniga oo ah meesha ugu daran Eh, waxay ka welwalayaan inta badan inay taas dhacdo dadka taxadar badan eh, dowladdii iyo siyaasiyiinta wadankan eh, iyo hay-adda caafimaadka hay-adda arrimaha dibadda eh, aaday u taageen shaqadoodu qabsanayaan shacabka soomaaliyeedna de waxay la qabaan eh, dalka dadkan u dhashay ama ku nool eh, aan ka mid nahay marka waa inaan sharciyada u hogaansanaana waa inaan guryaha ku jirnaa Eh, dadka waa loo ogolayaa banaanka inay u baxaan Eh, laakiin waxa la diidaya waxay tahay in eh, sidii socializekii ama kofeeyadii la iskugu tegi jiray amaba eh, sharciyada dowladda ay soo saartay oo ah eh, in aanan maxaato shan qofood inka badan ay meel wada istaagi karin oo hadda laftigeedaba shanta qofood laga bedelo lidi shan qofood meel ma wada istaagi karto Eh, run ahaantii eh, dadku waxaa lagula talinayaa inay gacmahooda dhaqaan inay nadaafadda ku dadaalaan Eh, qofka eh, maxaato aad la hadlayso amaba eh, eh, arrin ay kaa gasho inaa hal mitir u jirsato magaalada hadday dan kaa gasho inaa ah, socodkaaga iyo iyo qofka intaa isku jirto aad ka taxadirto oo aa mitir isku jirtaan haddaa qof wada hadlaysaan ama is agmaraysaan marka welwelku waa iska badan yahay laakiin nolosha waa socotaa Eh, waayahay eh, waxaa maalmihii ugu dambeeyey maxamed uu ina soo gaarayay eh, in soomaalida ku dhaqan oslo qaarkood aysan u hoggaansamin amarada dowladda oo la arkayo eh, dad shan in ka badan u taagan waddooyinka magaalada oslo bal xaalad guud inooga sawirtaa runaantii maalmihii bilowgii hore way jirtay Eh, hadda waxaa moodaa eh, maadaama aan magaalada kusoo wareegnay eh, aan soo fiirinay eh, in arrinta ay wax yar yar tahay Eh, laakiin maalmihii kow oo arrintan eh, eh, ama cabuuqa uu dalka norway eh, aad ugu fiday oo- oo oo baaxad weyn ku yeeshay Eh, soomaalida waxaa moodaa inay eh, sharciyada la socon taasna waxaa keenaysa waxay tahay eh, information la-aanta eh, eh, ururada bulshada dadka u shaqeeya oo ka gaabiya arrintan walow hadda inta badan ay soo kaceen oo warbixinta iyo baraarujinta iyo iyo iyo iyo eh, informationka soomaalida la siina uu soo batay oo aniga naftigeyga aan ku jiro oo ka shaqeeyo Eh, marka hadda waxaa moodaa in ay soomaalida ay fahmeen eh, si ay soo qaateen maadaama eh, hadda ay tahay eh, dadka ajaanibta ugu badan ee uu ku dhacay waa carabta iyo soomaalida especially inkastoo la dhahay soomaalida ku badan eh, gaar ahaan magaaladan oslo eh, dadka qaaday eh, eh, markii loo fiiriyo eh, dadka da'da yar markii loo fiiriyo dhalinta eh, afartan ka hooseysa ilaa iyo eh, labaatan iyo shan aa iraada inta u dhexayso eh, markii loo fiiriyo soomaalida ugu badan aan yiri because dad eh, dhalinyaro badan oo ku dhacayo oo dhalinyaro soomaaliya oo oo- oo inta badan maxato alisbain uu ku dheelaa because waxaa walwalka badan aad looga muujinaa waxay ahayd dadka da'da ah ama dadka xanuunada eh, gaarka qaba sida neefta oo kaleeto sokorta oo kaleeto eh, maxato asmada ama maxato siday u yaqaanaan soomaalida dadkaasaa inta badan looga warwarsanaa laakiin soomaalida waxaa moodaa in eh, run ahaantii information badan aan lala helin oo dad badan ay isqaadsiiyeen laakiin hadda sida hore soomaalidu ka dhigan nugushahay sharciyaduna u hogaansanyiin weli way jirtaa mararka qaarkood in la arkaayo dad banaanada taagan oo xaafadan guruulaan la dhahayo soomaalida u badan tahay dad soo baxo ruaantii soomaalina waxaan nahay dad madax adag ilaa aan dhibaatada taabanno ma aragno hadda waxaa u moodaa in markii loo fiiriyo scandinavianka dhibaatada aan taabanay walow naga walwal badan tahay dalka sweden oo soomaali badan ay ku dhinteen
waayahay marka laga soo tago muwaadinka maantay aada aaska u samayseen imise soomaali oo kale ayaa la diiwaan geliyay amaba u dhintay ma jiraan muwaadiniin kale u dhintoo soomaaliya
dalka norway shaksiga ugu horeeyey muwaadin soomaaliyeed ah waa shaksigan keliya odaygan ama marxuum maxamuud ama bahal sida loo yaqaano ilaa hadda soomaali kaleeto oo la rejiskareeya amaba waxay caafimaadka ay sheegtay amaba annaga saxaafiyiinta dad ka shaqeeyo ama ehelada soomaaliyeed ay soo sheegeen ma jirto ilaa hadda shaksiga ugu horeeya soomaaliya cudurka u geeriyooday waa marxuumka hadda ama maanta aan tugnay ruaantii dhimashada dalka norweyn waxay sii maraysaa soddon iyo sagaal qofood halka afar kun iyo lix boqol iyo shan qofood ay ka qaaday kiisaska maanta la helayna ay gaarayaan boqol iyo lixdan kulay norway wadamada qaarkood way dhaantaa alxamdulilah wasaaradda caafimaadka iyo iyo dowladaba aada u dadaalayaan oo la dagaalan aada u weynay ku wadaan cudurka markii si loo fiiriyo wadamada kaleeto balse markii dhanka kaleetona loo fiiriyo tiradiisu way sii badanaysaa inkastoo cudurkan uu adduunka dhan uu dhibka ku hayo waxaan isdhihi karaa norway dagaal ba-aanay kula jirtaa oo aan u mahad celinayno dowladdeena norway iyo xukuumadda iyo madaxdoodaba iyo wasaaradda caafimaadka laakiin weli waxaa moodaa in uu cudurka uusan hoos u dhac keenin laakiin uu kor u socdo ma inoo sheegi kartaa haddii inta aad ka og tahay inta muwaadin ee soomaaliyeed ee qaaday caabuqan coronavirus ama covid sagaal iyo toban wallaahi horta hore muwaadiniin dhowra aniga aan la xiriiray isbitaalka ku jirtay qaarkoodna ka soo baxeen ruaantii cid ku sheegi karto ma jirto tirada saxda waxa uu keliya wasaaradda caafimaadka ama hay-adan sida goonida loogu sameeyey kahortaga cabuuqan covid nineteen ayagana waxa waaye waxaa jiro wax la dhaho sharci ilaalinaya xuquuqda qofka ma sheegayaan mana ku sheegayaan dowladda norway waa og tahay tirada runta ah oo tirada runta waa looga waa afar kun iyo iyo lix boqol iyo konton inta qaaday laakiin marka la saarayaan by maxaato jinsi ahaan amaba wadan wadan uma kala saarayaan mana sheegayaan soomaalida iyo carabta iyo wadamada maxaato iiraan iyo iraaq iyo ciddi joogto uma kala saarayaan total norway tirada runta ah ee qaaday waa afar kun iyo lix boqol iyo shan inta maanta keliya la rajiiskarayn waa boqol iyo lixdan dhimashadan waxay maraysa soddon iyo sagaal laakiin run ahaantii dadkaan la sheekaystay oo cudurkan ku dhacay oo isbitaalka ku galay qaarkoodna ilaahay xoogaa caafimaad soo siiyey waxaan ilaah ugu baraa inuu siyaadiyo inta soomaaliya oo cudurkan qabto adduunka dacladiisa kala joogtana iyo inta muslimna ilaah inuu ka qaado dhibkiisana naga leexiyo dadkaas waxay ii sheegeen in tirada soomaalida ay aada u badan tahay nambarka saxda lama hubo laakiin marka loo fiiriyo shaksiga oo waraysiga aan berita la yeelan doono wuxuu ii sheegay in tirada ay aada u badan tahay in u badan tahay dadka da-da yar ee soomaalida wadamada carabta ay ku xigaan asoona kala saarin wadanka carab marka la dhaho bakistaana soo geli karto asiana siiri badanaa degan iraaqi badanaa degan marka marka ajaanibta marka loo fiiriyo waxaa moodaa inay soomaalida u badan tahay dadka qaadan waayahay adiga waxaa tahay saxafi ku sugan magaalada oslo bal waxaad inoo sharaxdaa saameynta ay kugu yeelatay maadaama weriyanimadii ay tahay qof kasta inaad u tagto ood soo booqato ood la socoto bal wararkii ugu dambeeyay haddana xaaladii ay xayiraadi jirto bal saameynta ay kugu yeelatay walaa horta hore saxaafadiinta badan inay waraa aadisay ku shaqaysaa oo waxaanu u taaganaha inaan wararkii ugu dambeeyaan soo helno laakiin waxaa muudaa shaqadii sidii hore ee warka shaksiga laga raadin jiray ama meeshu ama goobta uu ka dhacayo loo aadi jiray in ay ka duwan tahay tii hore ee haatan ay tahay in saxaafadii aan ku raadinayno by phone by email iyo inaan escape isticmaalno aaladahan socialka maxaatu technologyada cusub ee labada qof oo isku soo dhaweyn karto ma jirto cid si gooniya inta loogu tago lasoo warayso karo especially dadka uu ku dhacay lama booqan karo looma tegi karo mana la maxaatu lasoo waraysan karo oo taa sharciga dowladda ay kasoo saartay ah mid adag in annaga naftigeena sharciga aan tixgelino haddaan saxaafadda u shaqaynayno maxataa nafsadeennana ah ilaalino nafsada dadka kaleetana ah ilaalino marka intaan war raadinayna haddaan shaksiga u tagno cudur ka soo qaadno dad kaleeta annagana usii gudbinayna marka lama ogolo dadka cudurka ku dhacay in la booqdo oo loo tago ayaga dadka la soo daaya hadda waxaan ku waraysanay ama aan kula xirinay taleefon ahaan waayahay saaxiibayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada radio cadcado kaasi wuxuu ahaa wariye madax bannaan maxamed cabdi maye mooge oo ku sugan magaalada oslo ee dalka norway markana haddii aynu eegno hababka ee dowladda federaalka ah iyo deyn arrimaha deyn cabinta wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa shaacisay in dalal hor leh oo caalamka ah ay cafiyeen deymo ay ku lahaayeen soomaaliya kadib dadaallo dheeraad ah oo ay samaysay dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyey kulan uu xalay kula qaatay qadka fideoga xubno badan oo ka tirsan dalalkan deymaha cafiyey oo ku midaysan baris club in ay ka cafiyeen deymo hore loogu lahaa soomaaliya waxauu sidoo kale sheegay in soomaaliya haatan la filayo in wadamo badan oo kale ay sidan oo kale ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wadamo kale oo u codayn doona in soomaaliya laga cafiyo deymo kale oo lagu leeyahay
waxaa maanta aan doonayaa inaan uga waramo wixii ka soo baxay shirkii xalay aan la lahayn dowladaha ku bahoobay baris club oo aan iska wareysanaynay deyntii cafinteedii waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa inaan wada hadallo wanaaggaa ku jira ya in wax walba halkay joogaan loogu tagana wanaaggaa ku jira marba waxaa socda in laydin soo ogeysiiyo si daacada laydin soo ogeysiiyana wanaag iyo afgaradkaa ku jira sidaa daraaddeed haddaan ku noqnoqonnay arrinta deercafinta waxaan uga jeednaa waxa weeye waxyaalo badan oo ay deyntan inaga hor joogtaybaa aan doonaynaa inaan meel isla dhigno oo aan isla fahmno deyntii laynagu leeyahay in laynaga dhaafo waa shaqo aan iskugu tagnay gadig gadigeen aan iskugu tagnay ganacsatada dadka soomaaliyeed ee suuqa jooga dowladda baarlamaanka cid waliba ay qaybtooda ka qaadatay weeye waxaa go-aansanay gadigeen haddaan tahay dalka soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qayb qaadanno waxaa ka dhacaya wanaagiisa ka qayb qaadano oo aan in badan meel gooniya kaga xidhnayn inaan ka qayb qaadanno oon dadka ka mid noqonno oo caruuraheennu iskuulla tagaan oo beeraheenna qodanno oo warshadaheenni soo celinno oo fatahaadaha iska joojinno oon wax ku fillaanno ayaan ku talagallay talagalkaas aanan ku shaqaynin alla nagu ogyahay ya wax kale oo ceeboo meeshaa ku jira oo laga dooni karaana ma ay jirto waxaan idiin sheegay dhowr jeer deymaa laynagu leeyahay deymahana waan idiin kala qaadqaaday inaan xoog ugu noqnoqdo mar walba ma rabo oo looma baahna qaybta qolooyinkii ugu horreeyey waan idiin sheegay saddexda institutiona ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ayna soo gaadhayaan dhowaanayna soo gaadhayaan waxa weeyaan baanka afrika ee horumarka baanka adduunka ee hay-adda lacagta adduunka saddexda instituushana ugu waaweyn waa saddexdaa weyn saddexdaas inaan deymahoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay imika bishii labaad bishii labaad toddobiyo labaatankeedii world banka deyntiis inaan meel isla dhignay oo la cafiyey inteedii badnayd in la cafiyey african development banka bishan iminkayna dhaaftay ee shalay koob iyo soddonka ahayd labadeedii inaan ivory coast tegay abijaan oo aan la soo seexday isagana meel baan isaga dhignay i m f qolada la yidhaahdo hay-adda lacagta adduunka bishan shan iyo labaatankeedii waa tii gabadhii kristalina halkan idi inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deyntii soomaaliya waa laga cafiyey saddexdaa institution laysku geeyo waxay naga dhaafeen sideed boqol iyo saddex iyo labaatan milyan sideed boqol saddex iyo labaatan milyan ayay naga dhaafeen hadalkaa madmadow baa ku jira madmadow kuma jiro intaasay naga dhaafeen sagaal boqol iyo toddobiyo labaatanna way nagu lahaayeen eeg hadda marka adigu calculationkaaga samaysa soomaaliya waxaa laynaga dhaafeen lacag xajmigeedu aada u badan yahay qoloogaasi naga dhaafeen arinta labaad ay tahay inaan isla garana waxaa weeye dadka lacagaha dadka dowladaha siiya waa saddexdooda wey dowladuhu halkaasay inta badan soo mariyaan wax yaryaroo bilateral la yidhahdaa waa jirayaan dowladaha waaweyn particularly laakiin lacagaha intooda badan dalalka hore loogu mariyo ee investmentka la geliyo maalgashiga la geliyo saddexdaa wad saddexdaa institution baa la soo mariya saddexdoodiiba maanta inay noo furan yihiin waxa loo dabaaldego wey ya saddexdiiba maanta inay noo furan yihiin in loo dabaaldego wey shalay laba maalmood horteed xanuunkan dhibaatada wata ee inoo yimi dhibaato badan buu soomaaliya u keenaya dal xoog lama ihin iskama celin karno diyaar ma ihin quuta daruurigeennii baan ayaan la racaaftoomeyna marka waxaan u qornay world banka lacagaha ku bixi doona inaan iska caabino waxan iyo lacagaha kabka ah ee loo baahan yahay ee looga baahan yahay in lagu kabo dakhliga hoosu dhacay lagu kabo shan boqol iyo siddeetan milyan ayaan weydiisanay world banka may may dhici karteen haddii deyn laynagu leeyahay may dhici karteen shalay islamic development banka halkan interview baan kula jirnay teleconference maxaan idinla qabanaa bay lahaayeen waan idinkala qabanaa xanuunadan iyo waxan haddii aynaan deyntaa aanaan meel isla saarin maynaan ka wada hadaleen maynaan ka wada hadaleen wanaaggu markaa wuxuu ku jiraa inaan wax walba dhinaca wanaagsan ee dhabta ah ka eegno oo aan siyaasada iyo waxyaa kale halkan siyaasadi ma taalo inaan la soo gelin ayaan dadka soomaaliyeed aan ka baraya shalay aan ku noqdo marka shalay labadii marka laga bilaabo ilaa xalay kowdii aroornimo cobtanaan fadhinay meeshan meeshan telefishinka ayaan fadhinay video conference intaasoo wadan ayaa isugu yimi waa markii ugu horeysay ee qoladaa baris calb la yidhaahdaa ya ay sameeyeen teleconference noocan oo kale video conference lagaga hadlayo dowlad sidan oo kale ah oo intaasoo lacaga lagu leeyin diinta laga daayo ya wax aada iyo aada iyo aada loogu farxo runtii weeyaan wax aada loogu farxo runtii weeyaan waxaa halkan aan ku hayaa markaa wixii xalay ka soo baxay arrintaas oo laba arrimooda midi waxaa weeye kowdii habeennimo wixii ka soo baxay minuteska waxa la yidhahdo ya ama soo koobka wixii ka soo baxay oo halkan ku yaala waxa waa la wada seexay waa nin qof walba meesha yimidba wuu seexay ya qof walba meesha yimidba wuu seexay saad u arkaysaan ya marka internetkana waa waa ku jirtaa waxaan doonayaa inaan idin akhriyo cidda ka soo qayb gashay wadannada ka soo qayb galay xalay waxa weeye waxaa ka mid ah belgium denmark france germany italy japan the Netherlands, Norway, the Russian Federation, Spain, the United States, the United Kingdom and the United States. Intaas oo ku buhoobay Paris Club ayaa ka soo qayb galay. Waxaa kaloo ka soo qayb galay dowlado kale oo danaynaya arrimaha Soomaalida. Eegata oo yimid dhagaysanayay waxa ku qaadanayay qaar lacag inagu leeyihiin qaar aanay waxba inagu lahayn laakiin iska yimidoo danaha Soomaaliya danaynaya oo in wax lala qabto yaa adduunkaas sidaas marka xalay waxaa laynaga dhaafay bilyan iyo afar boqol oo milyan baa laynaga dhaafay xalay ya one billion four hundred million dollars yaa laynaga dhaafay shalay laynagu lahaa maanta laynagu lahay halkanay ku qoran tahay kobtaasay ku qoran tahay press releasekiina waa kaas oo isaguna meel walba waa yaallaa bilyan iyo afar boqol oo milyan ayaa laynaga inta soo hadhay wadan wadan baa loogu tegayaa waana wada jidaysan oo la socdo oo la marayo intaasoo wadan soo mareen wax inaga gaari nooma inagu wadanada ugu wanaagsan ayaan ku jirnaa maxaase very important inaad fahamtaa deymihii oo dhan halkana la iska dhigay marba mid baa lasoo qaadanaya waa laisla arkaya waa la dhaafaya marba mid baa la dhaafaya inna waaba la dhaafay ma garata laakiin waxa ay muhiimaddu tahay waxa weeye maanta deeqdihii adduunku waa ay noo furan yihiin hagaag saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ka warbixinayay kulankii uu la qaatay waddamada ku midaysan ee baris kilub oo uu kula qaatay video kulan ah islamarkaana ay kulanka ka kulmeen warbaahinta amaba video ay ku xidhiidheen dhanka internetka ah ee dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu bogaadiyey dadaalada ay wado wasaaradda maaliyadda ee arrimaha dayncafinta isagoona soo hadal qaaday in xukuumaddiisu ay diiradda saari doonto si soomaaliya oon wax dayn ah lagu lahayn ay muddooyinka soo socda u arki lahaayeen shacabka soomaaliyeed dib haddaan idiin xasuusino ee wadamadan waxa ay soomaaliya ka cafiyeen hal dhibic afar bilyan oo dollar oo ka mid ah deymaha ay wadamadani ku lahaayeen dalkeena soomaaliya qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan kalamaan waryaala kalamaaney warna ma keentaan geedkana waa iska soo hogataane allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii iila fiicnaa ra'iisul wasaarayaasha soo shaqeeyey waa geeriyooday nuur xasan xuseen nuur cadde dumarkuu ka tegey iyo daymada carruurta dalka iyo dadkaba almir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi aamiin horta karoona fayrusow korkaagu ha qaaco oo karood ha ku dilo oo ha lagaa kor dhaco ee nuurcaddaba ka xishoo weyn war hooy hadda karoona fayrus ha la kala dhimanina nuurcadda soo noolaan maaye warrangolow sidaa ku noolaan mayside iska daa doqonniimada korona waa wad loo magac bixiye warnamiyaw maysiin lahaa dhudhunkeedan jibii korna walshumiye waa la eri saaxiibkay hungoolka howsu korona saaxiibka waalida ay badbaado usileeya tiidii sooba koyta galafa meelintaalle meelka hariijisdoy waar madayow ilaahay diitana ha xabba kaa garan karoona ku afgaran maayo madayow waxaa karoona ku afgartaa anigayaanba ku afgarahayne cabdullow ku afgaran maayo baarlamaanka hortiisa in xaal looga baxsho ma ogid miya war niman yahow karoona waa cudur caalami ah af kasta inuu yaqaanana waa dhici kartaahay maa ka joogtiin asxaabay waxaa la yidhi meeshii sheegsheegow ku bato shaaquftaydaan lagu arkaa ninkaa warkiisa ma naga dhaaftiino shaqfir wariya shurukaa kurra buda ayaa laka eri horta madeeyow budadan ad sheegta shakfir ha nooga dhex deri war dad waan la atiini cudurka korona madax iyo shacab ma kala yaqaan ilaahow madaxdeenna ha ku ridin sababtoo aan lama karantiili kara isna karantiili maayaan aryaamaadaaba war haya yaaba dib u arka waa hore karantiilkay isgeliyeenay ku jiraan war madax haddaad maqashiin waa maxbuus maamuus le bulshadana kuma furra war waa kuwa afrikaanka caalamkao dhan maaha war lankuhatu ka hor may erey shiikow inii jina fadkari tabaroo ii diidi wa eri ino bulshadiyo ka dhex dareeraan fadaayeenna aryaadhaha anigu waxaan intaas ku dari lahay how nabee maxbuus wax maamuulo madaxa micna yeelaama nabee maxbuus wax maamuulo madaxa micna yeelaama maahino uskaali cabdulle kaabaxabsi maskahadlooya warwar ma haysiin koronafirus siday madaxda u rabaan lama malayn karaa la yidhi sababtoo ah doorashadii ayay rabaa in dib loo dhigo xal anugu waxaan arkayey qaar nabadiyo nolol ka tirsanoo soo sheergaraynaya etoobiya iyo yugandho doorashooyinkoodu dib u dhigay war warkaas waa warkii calijaab ku jiray maxaa kaloo noo haysaa war anna waxaan arkaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo sheergareeyey faransiiska oo ka mid ah waddamada sidii aadka ugu faafay koronafirus oo ay doorasho ka socoto aryaadhaha nabadyo nolol xoog badana shimay faransiiskana ka dhaceen war anigu waxaan la yaabanay dadkiinan doorashada ku xiiqsan sababtoo ah waxna ma doorataan laydinmana doorto ee maxaa idinka galay doorashada wari aynal muraada kaana minal hunguriya leray yaftaul goradaaseed horta waryaha doorashada warkeedu waa cad yahay odagii integrethonka iska afrika mar hadduu doorashadii gadaal u dhigay abiy axmed doorashada iista afrika gadaal waa loo wada dhigaya warlaanku waqti ka hor ma erey arcambow webigan waxaasuu qasan yahay imhaara soo walaaqayd unikaynuku xumaydayda yaari reed maybaan lijeede korona feris ku madiidan raariyaal kaa hadalayan wala magaaja indhii waaysinyinba doorashada dibinka dhigan fadaayang maa kaga bidaan ahlo ma ka yaraan waxaa maqli jire facaa naxariis falafal fajabaha kugu dhace markii etoobiya sii yeesho annaguna waa yeelaynaa etoobiya hadday astaanteeda qaranka iska bedelayso annagu ma astaanteenaan bedelaynaa war coronavirus hadduu jiro iyo hadduusan jirinba mucaaradku waa tirsanaya maalmaha ka dhimi doorashada oo waaba hilmaamiin doorashada inay qaar ka dhiman lix bilaa ka dhiman lix bil lix bil oo ilaahay kugu ogyahay lix bilood keliya ما مهديج أذينا ما مؤارض نقطة يبيل تريو قال لي وروح على تريو تيا ماله ماشي هلا بنيو ورور ما هيسانه أربعة إيمان تدور شاد هذه مركلة دعوة قدوميها برلمان ككونفور قلب فيق جرين إياك حجينا ديسي warniman yahow yaabaya goor maa xildhibaan fiqineal ma garan ku biira warniman yahow arbaco inay arbacadii hore ahaanayso malayn maayo sababtoo ah shillaawa xataa waa seexadiiday ma soo taagaya asagoo lugihiisa ku socda aniga laftaydu u malayn maayo doorashada madaxweynaha soomaaliya arbacaha dhacda in lagu heshii doono ilaahay aan naxariisada nuur adamay baa kaha suusaday mas'uulkiin ka horeeyey dowladda dembigii jaysitay dhiridii ahaay wali eray hata ka horna bakaaraha walaha bilgaysay gamtahan roogsidii ciidanka haankan u weeri armadeeyow ha dambaabin nuur cadda allah u naxariistay haan ma sheegi jirin anugu waxaan ku xasuustaa nuur cadda alla u naxariistee madaxweynahayanu dibi heshiisiinta waa diidanay niman yahow anigana allah u naxariistay nuur cadda waxaan ku xasuustaa inuu muqdisho culays badan ka qaaday golo deegaanna u sameeyey oo yaa dumiyey beerka laydigu dhifaya golahaas deegaanka hadda waata la soo magacaabe tuma wallahi inaan golo deegaan la samaynin anna allah u naxariistay nuur cadda waxaan ku xusuusnaa dib u heshiisiintii dowladda iyo isbahaysiga casmara oo hadda isbahaysiga imaaraadka iyo dowladda ayaa heshiisii doona tolow aryaxa adigu daalaysaa waxaa la yidhi meeshinin maqan lagu tabo nin joogay ceebtiisa tahay abdul adiin walka dheelka kii ka hadinayow mayleeray foga muudulankii fafaaliyaw fogaagii noolo fafaanjay gabaleri waxaa tiriba lagu yiri madeeyo waana iska fahfahaysa beriga war nin maqan ammaantiisu waa nin jooga caydiis baa la yidhi warnimaya war ma haysiine koroonihii la soo dhaafay ka daranaa fagsoo tiri koroono walaayka darnaada kaan karaa laare kaasna kafalisku siye arkaan kara ka daranoo carruura kufsiyaa yimida naga shibdhe war cabdullow carruura kufsigaani karoona waa ka horreeyey iska hubso war karoona iyo carruura kufsigaba arsenaal baa ka daran waar war ma haysiina lix dhallinyaraa shabaab waxay ku toogteen buwaale waxayna dhaheen basaasiin bay ahaayeen maalin kastay shabaab laayaan dadka ay beeraha ka soo aruuriyaan oo basaasiinta ku sheegaan laakiin dowladdu ilaa iyo hadda hal basaas oo shabaaba ma toogan arashib naga dha shabaabtii ugu fool xumaaday shala dhigeen wixii loo jannaale agteeda daaqaaya ay miinooyin iyo ku soo xireenay beledka ku soo deeyeen war dadkii miyaa aqli yeeshe aryaadhaha warkayga dhex gelina taliyihii ciidanka xoogga dalka odawaa miina lo' loogu soo xiraa la damca in lagu qarxiya ilaheeyaase ka badbaadiyey war waxay joogaanba nimankii ma xoolihii shabaabaynayaan hadda aryaadhaha taasu laguma cusbo hadda ka horba dameeray ku soo xireen wixii qarax u yiilla warwar ma haysiine soomaaliya ha israacdaan maqli jiraye hadda waa israacday hayehee intay raacdadaas isku geysay war miyaa riyoonaysaan soomaalidan israacday waa maxay warwar ma haysiine gaalkacyo bandow baa ka dhaqan galay aryaa cabdikuusow kollay gaalkacyo amaray qaadata guri kula jiri mayse wejiga ilaahay karoonafayrasaa la sheegay inaanan bannaanka u soo baxahayn miyay yidhiheen budhaadhaha war ma haysaane muuse jiisow sidii jaarwebi ka qallalay ama yaxaas arbaca dhintay ayuu jawahar ku qallalaa la yidhi war cambe miyuu doontay armacluul muuse jiisooba waxaad adooga maar ugu ursii weyda war muuse jiisow mihinadaas intii isudhaha fidhiin lahay maharaja maha dheelo maha lugaayo war inantii ammaa lahayd ma odagaa ku dhegay war oroosye oo ka sada ah war wax ma ogadiine amaal jawhar waxay u aaday bulshadii hore ee sokorta inay soo aragto mareereya sokor macaane mareereya sokortii aaweye ya ertay aryaadhaha waa wareersan tihiine mareeray jubbada dhexay ku taallaa mana aadi kartiine isnay biyaasa waaye waryaada war ma haysaane faraha iska dhaqa salaanta gacantaana joojiya geedkaanna ku kala taga karoona looma kulmee qaraabo goos baa tahay qoloqolo iyo khawiilkhawiil miska dhaafteene adeer somalilan karoonihii waxay raadisaba waa heshay laba qof baana laga helay waar somalilan bawdee dalbata hargeysana waa laga buufiyey coronavirus warnimayow deynta soomaaliya mar kale ha la cafiyey war deynta laydinku leeimse gorba cabsidaa beeni maxay tari boromaan ka yimi adeeruu buuxsatee maana dhaaftid war bayle sidee ku dhargi maayo war madaxdeena sanduuqa qufulu madaxa miya ar macluum muuse ka jooga arrintaa aryaadhahana wareerina karoone geedkii kaalamaan kuma suugne naaga keexeey karoone geedkii kaalamaan kuma suugne naaga keexeey
aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan inta aynu ka bixin ee qeybaha kala duwan ee barnaamijka baarlamanka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay doorteen guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee baarlamanka maamulkaasi iyadoona eh, coday in eh, muddo socotay ee ay ku kala baxeen xildhibaano ku tartamayay amaba ku loolamayay guddoonka baarlamanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay ay doorashadani maanta ka dhacday iyadoona musharaxiinta ay ku tartamayeen codadka eh, xildhibaanada gaarayay sagaashan iyo saddex xubnood oo ka tirsan baarlamanka maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo musharaxiinta ugu kala codeynayay guddoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed waxaana maanta la doortay xildhibaan doctora cali salaad fiqi oo ahaa safiirkii soomaaliya ee midooda yurub labada musharax ayaa waxaa codadkooda ay ku kala heleen siddeetan iyo afar cod waxaana doctor cali siciid fiqi uu noqday guddoomiyaha baarlamanka ah, labaad ee maamulka koonfur galbeed musharaxii labaad ee la tartamayey ee guddoomiyaha haatan guuleystay ayaa waxa uu helay sideed cod oo keliya marka loo barbardhigo ee codadka uu helay guddoomiyuhuna waa codad aan aada isugu dhoweyn guddoomiyaha guddiga doorashada baarlamanka koonfur galbeed ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in xilka guddoomiyaha baarlamanka uu ku guuleystay xildhibaan cali siciid fiqi sidoo kale labadiisa ku-xigeenaya asaga ee ayaa lagu dhaariyey magaalada baydhabo ee gobolka baay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal waxaan idinkaga tegayaa heestan tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid lacaynah waa bahdi radio cadaado idinleh nabadgelyo barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah jila jaamac jile dhanka farsamada waxaa qeyb ka qaadanayay saaxiibkay mahad nuure axmed soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay xasan axmed maxamed tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacaynah nabadgelyo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kale ah sideed sideed dhibic shan meegaartis iyo mawjadda sideed sideed dhibic eber meegaartis ooad ka dhegaysanaysaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug nabadgelyo
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelina bid waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo dadka wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka la midnoqo
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mag ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka
soomaaloodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo